magaalada muqdisho waxaa weli ka soconaya shirkii golaha wadatashiga qaran ee uu shir gudoominayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii lixaad ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada soomaaliya golaha ayaa lixdii cashee lasoo dhaafa muqdisho kaga hadlaya arrimaha doorashada iyo caqabadaha waaweyn oo xilligan ku geedaaman ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a ilaa iyo haddan aysan jirin qodobo waaweyn oo dhinacyadu isku raaceen markay timaado ka hadalka dooda arrimaha ku geedaaman doorashada qodobka sida weyn isha loogu haya maalmihii lasoo dhaafana waxay ahayd arrinta amniga iyadoo dooda adag xilligan ay hareenayaan hogaamiyaasha golaha madasha wadatashiga qaran ee ka kooban madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhammaan isku aragti ka ahayn qodobada laga hadlayo waxyaabaha shirka diiradda lagu saara maalmihii lasoo dhaafa ee ila xogaale u sheegeen v o e da waxaa ka mid ahayd xaqiijinta ku wareejinta amniga ra-iisul wasaaraha doorashada soomaaliya oo ahayd qodob ka mida kuwa sida weyn diiradda loo saaray hufnaanta doorashada guddiyadii dhowaan la kala diray iyo siday noqonayso doorashada in la qabto wakhti cayiman ee ka dhacdo guud ahaan dalka ugu dambeyna doorashada madaxweynaha hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo la xiriira ayaa ii sheegay in goluhu ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashada rajaduna ay tahay mid wanaagsan sida u sheegay v o eda hafayeenka xukuumadda ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafo laga wada hadlayey arrimaha doorashada markii horena shirku ku bilowday kulamo wada tashi oo goluhu ay la yeesheen golaha midowda musharaxiinta bulshada rayidka wakiilada beesha caalamkaee degan xalano badankood ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo hadda hormuud ka ah geedi socodka doorashada ayaa isagu si weyn u dalbanaya xaqiijinta hufnaan doorasho xilligan doorashada soomaaliya si weyn waxaa ugu geedaama murubno xoogan oo la xiriira sida loo wajahaya markay timaado doorashada waxaana arrinta weyna sida weyn beesha caalamka ee bulshada soomaaliyeed u hayaan ay tahay boobkii xooganaa meelaha qaar lagu eeday doorashada ay ka qabsoomtay waxaana hadda looga fadhiyaa shirka in laga soo saaro jadwal cayiman iyo hufnaan doorasho dadka soomaalidu ay ku qancaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho